waxaan walaac iyo urkutaallo dooniya igu hayaa in xukuumadda federaalk ee soomaaliya aysan ka jawaabin qayladhaantii ka timid shacabka soomaaliyeed ee iskood isku abaabulay ee degaanada adan yabaal iyo cadale ee ka tirsan deegaanka hirshabeelle ee xadkana la leh ee galmudug oo aan micnaha xildhibaan u ahay ee halkan aan ku fadhiyo shacabkaas oo iska difaacay cadowgii uga soo gabaday diintooda toddobaadyo ka hor waxaan baraha bulshada ka daawannay isdifaac maxalli ah oo la baxay oo la magacbaxay macawisley kaasoo markii wax ka difaaca al-shabaab ay waayeen iskood isku difaaceen waxaa yaandaraa in xukuumadda shanta soomaaliyeed looga dabaaldegay waxay ka difaacda daaya aysan saanad iyo gurmad u dirin dadka ayaga ah waxaa kale oo ayaandara ah in maamul goboleedyada ay noqdeen isbaaro ku horgo-an nolosha iyo horumarka shacabka soomaaliyeed sidaa daraaddeed mudana guddoomiye waxaana codsanayaa in goluhu uu xoojiyo difaaca iyo wax iska caabinta maxalliga ah ee dalka ka socda waxaad la socotaan dowladdu ama laamaha amniga had iyo jeer magaaladan xamar waxay yidhaahdaan waxaan shacabka ka codsanaynaa in ay dowladda la shaqeeyaan dadkii marka u istaagay inay dowladda la shaqeeyaan ee cadowga ay caabiyaan waxa weeye wixii ku dhacay waad aragteen waxaa halkan tacsi tiiraya looga dirahayaa hibaad cali dasar oo ah horjoogihii kooxda macawisleyda ee shalay ku naf waayey isagoo daalimiinta la dirirahaya waxaan baarlamaanka ka codsanahayaa arrintaa inay micnaha u istaagaan